lannahu laa yaklu kama madhno oo sidadu waa dalaaqi dalaaqa la leeya wuu dhacayaa marka iyagu im aw kinaayatan inuu kinaayo dee dalaaqu waa tan saleex iyo kinaayo u qaybsamaa wuxuu leeyahay markaa ayaga xukumkiibuu imaka leeyahay qaybihiisi maxay noqon waa laba midun buu noqonaya in la yidhaha dalaaqaasi waa dalaaq saleexa in la yidhaha dalaaqaasi waa kinaayo labadoodiiba markaa inuu meesha ka saaro markaa dee uu ruuxii uu ka saaraya kii halkan daliishanaya taqsiimkii horta wixii xukunka qaybihiisii muxuu noqday waa labadaasun labada midun buu noqon waayo dalaaq aan dee kinaayo ahayn iyo mid aan sariix ahayn labadaa mid un weeye ee wax intaa ka baxsan maaha aqsaabtii xukumkii waa kaa sheegay markaasaa muxuu haddana waa wada burinayaa muxuu odhanayaa walaa yajuusu ma banaana an yakuuna sariixan horta sariix inuu yahay halkan ma banaano ujeedadu tan uma baahno istidlaal kaleo kan isagu leh talaaqu waa dhacayaa bimujaradi mudda isaguba waa sariix ma laha oo way isku waafaqsanya kol hadii masaladu dee itifaaqtay labadii khasmi wax kale looma baahno saasaa lagu dhaafayaayo dee waxa weeye in waa laysku waafaqsan yahay oo inaanu kaasi sariixayn waa waxay isku waafaqsanyihin balkaasi markaa sariix maha meeshuu ka baxay sariix weeye ama sariixnimadii meeshiima ka baxday walaa yajuusu ma banaano buu leeya an yakuuna kinaayatan kinaayana ma noqon karo sababtuna waa maxay dee dalaaqu markuu kinaaye ama kinaayaduba hataa dalaaqu yaynaan kuma koobine niyay u baahnayd niye ayay u baahnayd oo ujeedadu ruuxan cibaaradan isticmaalee dalaaqa bal maalan dee dalaaq ahaan uu isticmaalay inuu ujeedo inuu dalaaq haweeneedii ku furo ilxaqi biahlika waa kinaayaadkii dalaaqay ahayd biahlikii kinaayaadkii dalaaqay ahayd laakiin maxay dalaaq ku noqonaysay isagoo niyeeya dalaaq ahaan oo le waan ku furayaa dee meesha halkana waxa weeye niya ma jirto ninku waa dhaartay uu niyo dalaaqi meesha may jirin waa ka dhowrka biloodba sugaya taasi waa mid horta niya ma jirto arrin kalena maxay tahayba kinaayadu markay timaado xataa hadday niyadu markay jirto dalaaqu markaa dee lafdigu dhaco ayuu dhacaa tanna imikoo cadiba lafdiga waa markan dhawaaqan yimi ayaa dalaaqi dhacaya tanna waa hadal afar bilood hortood uu yihi ama afar bilood waqti laga joogo uu yihi ayaa imika hadalkana leeyahy dalaaq buu keenaya uu noqonayaayo marka wuxuu leeyahy kana eeg caqba lafdina muu dhicin waa mid oo ma dhacayo dee way isku waafaqsanyihin gees kalena niya meeshii ma jirto deeta markaa waxaa inoo soo baxaya kinaayana maaha de haddii dalaaqi kinaayana noqon waayo sariixna noqon waayo maxaa inoo soo bixi dalaaqba meeshii ma jiro wey marka faidaa lam yakun haddaanu ahayn noocan dee iidhihi sariixan sariix aanu noqon dalaaq ahaan walaa kinaayatan labadii midna aanay meesha iman ahayn lam yajuus markaa ma banaanaanayso iqaacu dalaaqi bihi dalaaq in lagu rido lafdigaas lagu rido iilah ee waa in dee qaadigii uu soo joojiyo oo ay noqoto markaa inuu kuba laabmo ta hadduu diido mararkaa dhow qaadigu isagu ha rido xukum ahaan ha ku rido dalaaqe laakiin intaanay taasi dhicin dalaaqu un muddadan dhammaatay daraaddeed kuma dhacayso bal markaa maxay noo noqotay xukumka waxyaalihii kaba iman lahaa suurooyinkii iyo qaybihii kaba iman lahaa dee waxaan ama masaladan ayaa lasoo wada koobay ee uu yeelan lahaa xukumkani markaasaa meeshii laga wada saaro oo layidhi may umuurahani nooma suubanayaano xukumkaas kama dhalanayso dee kol haddaanay ka dhalanaya xukumkiibaa markaa buraya ruuxan khasmigii masalada dee aragtidiisa kala ahayd taasi waa mid wathaani ka labaadi annahu kii mustadiliga ahaa weeye wax daliishanaye istidlaalka laba imanaye ee taqsiimkana adeegsanayay yubdilu wuxuu burinayaa jamiica alaqsaami qaybihii oo dhan ilaa waaxidan mid mooye oo uu isaga masaladii iyaduna kasoo qada masale laysu khilaafsan yahay xukunkeedii bay ku kala tagsan yihiin ruuxan dee labadan maanta mutanaadireynka ah ama khasmiga ay kaba cabiraan kana xukun buu qabaa kana xukun buu qabaaba markaasaa maxaa kan istidlaalka laba imanaya ayaa suurooyinkii bal ka iman lahaa meesha ayuu wada xasirinaya isu wada keenaya mid mid buu u burinayaa markaa mid kaliyuu reebayaa ta uu reebayna waa tii isagu qabay waa si uu lahaa arrinku waa taas weeye ayuu reebayaa intii kalena waa buriya marka maxaa soo baxaysa dee ruuxii kale madhabtiisiina inuu halkaa kuba buriyo waaba tan eeg waaliyasaxa daalika alwaaxidu eeg si uu kaa keliya uu noqdo ka meesha jira ka xukunka looga qaadanayo ama xukunkuna uu kaas midee kaasuu waafaqsan oo u noqdo wadalika daalikada ishaarada waxay u laabmay ibطaalu jamiic اaqsaami ilaa waaxidan taasaa inoo horeyse waa burinta aqsaamtii oo dhan la wada burinaya midun mooyaane mil an yaquula waaba isagoo yidhaaha ruux khasmi oo ruux kale ay masale isku wada doodayaan alqadfu qadafku yuujibu wuxuu waajibinayaa radda shahaadati ruuxa hadduu ruux qadaf la yimaado oo haweeney muxsano oo dhowrsoon uu zino ku qadfo in markhaatigiisii aan la aqbalin liannahu idaa xuddat idaa xuddamay haddii la xado ruddat shahaadatuhu haddii xaddii loo xado shahaadadiisi waa la celinayaa hadee walaa taqbal lahum shahaadatan abadan baa meeshii taalla falaa yakhlu marka arinku ka badnaan maayo ima an yakuuna inuu yahay rudda shahaadata bal horta intaynaan dad gaadhin waxa weeye masalada haddaan eegno qabla tawba hadday tahay in shahaadadii la celinayo guud ahaanba way isla wada waafaqsanyahin culimadu laakiin bacda tawba oo kale shahaadadiisii ruuxaa ma la celinaya mise lama celinayo kolley halkii istifnaha iyo waxa u laamayaynu ku soo maray meeshii takhsiiska ee culimada qaar baa waxay qabaanba dee wayn istifnahani inuu u laamayo uun wa ulaaika hum ulfaasiquuna di fisqigaasun baa magacii kaba baxayaaye xaddii iyada uma laamayo waa wax la isku waafaqsan yahin walaa taqbalu lahum shahaatan abadana inay qaa'im tahay oo kol hadduu ruuxani qadaf laba yimaado inkasta ha toobadkeeno xaddii ha lagu oogee inaanay waxa weeyaan shahaadadiisii aan dib loo aqbalahayn bay barhkood qabaanba marka dee kan kale khasmigiisna muxuu qabaa istifnahu bal jaldi wixii aan ahayn waa u laamaya hadduu ruuxu ka toobad keenana waa laga aqbalaya toobadiisina waa la aqbalaya gees kalena shahaadadiisi iyo cadaaladiisi waa usoo laamaysaa shahaadadiisi waa la aqbalaya marka arrinkiibu bal taqsiimkan kulaba imanaya suurooyinka iman kara meeshii qabla tawba iyada way isku waafaqsanyina bacda tawba meeshii timi maxaa marka arrinku imanaya buu leeya waa kan taqsiimkii falaa yakhluu xaalku kama badna ima an yakuuna inuu yahay bal ninkan waan ognahay shahaadadiisii in la celiyey bacda markaa bacda intii la xaday dabadeedna markaa bal haddaanu toobad keenin shahaadadiisii waa siin baa loo celinayaaye arrinkii ima an yakuuna inuu yahay mid la ruddat mid la celiyey shahaadatuhu shahaadadiisu lilxadi xaddan la xaday inay keentayba in shahaadadiisa la celiyo aw lilqadfi ama qadafkii uu isagu wax qadfay inay ahtayta keenaysa in waxa weeye in xadiisa shahaadadiisa la celiyo aw lahumaa ama se xadan iyo qadaf ka wada jiro bacna de saddexda xaalun bay noqon ninkani waa nin qaadif qadaf buu la yimi waa la xaday shahaadadiisii haddii laydhaha lama aqbalayo waa la celinayaa dee markaan xaaladiisii eegno ama waktigan waxaan keenayne markii hore xaaladiisu may ahayne waxaan keenaya mancinta shahaadadiisii ee waxaan odhan karnaa oo suura waxay noqon kartaa qadafkii inuu yahay waxaa kaloo meesha iman kara waa intii la xaday dabadeeda xaddan inay tahay waxaa kaloo meesha iman kara labadoodan wada jira oo xaddii iyo qadafkoo wada jira inay keentay mancintii taasi waa wixii meesha ka suurta gelilaaya ama aan xukunkan aan u tiirinlayn aan u nisbayn lahayn baa intaa noqonaysa intiibaa de haddana dib loo burinayaa qayb mid mooyaane intii kale marka wuxuu le l marka walaa yajuusu ma banaana buu leeyahay an yakuuna lilxaddi de xaddu waxay keentaa tadhiir ruuxa way dahirtaaba inay noqoto waxa keenaya ee shahaadadiisii loo diidayo ee iyadu markaa iyadoo tadhiir keenaysay halkani suurtagal maaha oo horta markaa meeshii maxaa ka baxaya halkan shahaadadiisa la celinaya ay ka timi inay xaddan la xaday ay noqoto xaddu waaba tadhiiri bay ahayd walalahuma labadoodana ma wada noqonayso haddii xaddii keli ahaanteed aan nidhi ma keenayso in shahaadadiisa la celiyo markay wax kale la jirtana ma keenayso iyaduna in shahaadadii la celiyo shaygu marka waxaanu keligii keenahayn markuu wax kala raaco haddana ma keenayo oo bal labadoodoo wada jirana uma wada aanaynayno shahaadadiisa la celinayo marka maxaa inoo soo baxaya labadaa marka meesha ka saarno fahabata waxaa sugnaanaya anahu shaniya inamaa ruddat in la celiyey shahaadadiisa lilqadfi waxda waa qadafkaa hore dee qadafkiina hadduu ka toobadkeeno markaa arrinku waa usoo noqonaya oo waxay noqonaysaa in shahaadadiisii la aqbalo marka maxaa inoo soo baxaya saddex suuro meesha wada yimi markaan laba suuro meeshii ka saarnay suuro keliya xukunku leeyaha inoo soo bixi oo ah waxa keenay xad shahaadadiisan in la celiyo inay qadafkii tahay ena kuwa kala ahayn marka ujeeddadu haddii dee uu tii ka toobadkeeno markaa arrinkii waa ka baaba-ayaayo shahaadadiisi waa la aqbalayaaba inoo soo bal markaa waxaan aragnaa kolley waa umuuro malaha maskaxda iyo fikirka iyo habka dooda iyo habka wax lagula soo baxayna aada u kobcinaya bal umuurahoodan ay culimadu laba iman jireeno kolley de waa taase ee waa nooc istidlaalo kollayna saa sheekhu qabo iyadu tan nafteedu waa qiyaaskii unbay qeyb kaba mida noqonaysaa qiyaaskii dalaalana kollay way u dhowaanaysaa ama furuucdiisibay noqon aimada qaarna may waa ka duwayaan oo de waxay leeyihiin istidlaalkaa ka acamsan kollayna waa taa aan yar horreysiye tacriifkoodie bal waxyaalaha harkaa loo daliishanaya taas wey marka mid baa inagu hadhay oo waa alistidlaal bilcagsi ama qiyaaskan ay ku magacaabaan qiyaas lcagsi oo waa ta aan lahayn marka istidlaalka aan sheekha hadalka aan ka tagnaba tiisa istidlaalkani dee kol qiyaaskii qaybihiisii ma wada noqonayo ee qiyaaska macna alasli ay idhaahaan ama nafyulfaariq wixii kaga iman jiro waa qiyaasiya waa qiyaas maaha culimadaba khilaafkoodu ahaa iyo qiyaaskan qiyaasulcagsi oo kale inoo dambeeya iyadoo qaybahan istidlaalku gelaya waxyaale aan qiyaas ahayna dee istidlaalkan ayuu markaa qaybihiisii aw noqonaya iyo bal amhiladiisii noqonaya ee kolley laakiin intan uu inoo soo dhigtay oo qiyaasyadii uun qiyaasu cilaya qiyaasu dalaalo furuucdoodii ka mid noqonaya bal sheekhu si fiican baabuu inoogu soo bastiyey suuraddana inoo cadeeyey wamanha istidlaalu bilcagsi allah subxaana watacala acla aclam ومنها الاستدلال بالعكس waxaan adigu ku soo jirnaa ma casharku inoogu joogsaday aynu ku joogsanay xaggii istidlaalkii kolley istidlaalkii iyo tacriifkiisiina waa ti aan sooba sheegnay ama aan soo maray qeybihiisii baan ku jirnay oo inuu istidlaalku duruqdan bal axkaamta inoo faa'iideynaysa adigu kaga mid yahay barhkoodna ay sheegaan adiladan sharciga ka ugu dambeeya inuu yahay oo bal matalan tacriif ahaana ay yidhaaheen waa wixii aan nas ama ijmaac ama qiyaaskii sharciga aan ahayn xataa kii mandiqiga haba noqdo dariishiga la dariishado ama xukm laga qaataaba istidlaala walow kan imika uu inoo sheegi doono haddii a la idhaha nooc qiyaaska kaa mid a ama qeyba qiyaaska ka mida yahay marka wuxu uhi wa minhaa anwaacda waxaa kaba mid ah oo isagu anwaacdii uu kuba imanayay istidlaalku alistidlaalu bilcagsi dariishi la dariishado cagsi la dariishado ama waa adigu waa nooc qiyaaska ka mida kani matalan xukum ayaa ahaa wax sugan oo aynu ku ogeyn shay inuu u sugan yahay ee cillona wuu lahaa cilladii xukumkaasi lahaa shayga macluumka u sugnayd mid cagsigeed ah ayaa dee waxa weeyaan shay kaloo macluuma uba sugan marka taasaa maxay keenaysaa in xukumkii dee shaygaa hore lahaa xukum didkiya ama cagsigiya wixii kalena looba sugo bal taas baabay tahay istidlaal bilcagsi kolleyna waa nooc adilada kaba mid ah ama qiyaaskii kaba mid ah qur-aankana masaa-il ku tacalluqsan towxiidka oo kale ama qur-aanku inuu yahay kalaamkii ilaahay oonu cid kale kalaamkii ahayn nooc istidlaalkan ah ama qiyaaskan ah ayaaba dee laynooguba sugay oo low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadataayo walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira iyo kolley waa nooc istidlaalkan ama waxa daliilkan kuba sugan ama istidlaalkan ku sugan waa kan dee cagsi kan aan imaka hayne ama mackuuska ayuu noqonayaaba bal matalan xadiidkii ahaa wa fii budci axadikum sadaqa axadkiin farjigiisana dee waxa weeyaan sadaqa ayaa ugu sugnaanaysa ay saxaabadu yidhaaheen rasuulkii ilaahay ku yidhaaheen ma axadka annaga naga midi intuu shahwadiisa la yimaada haddana ajri ugu sugnaanaya rasuulku wuxuu uhi ara-aytum low wadacahaa fii xaraam bal ka warama haddii uu shahwada dee maxal xaraama kuba guto meel xaraama dhigo miyaan la ciqaabeenoo dee waa la ciqaabilaa weeye oo hadduu xaraam haddaba sidaa marka uu xaraam u adeegsado shahwadiisa gudashadeediiba ciqaaba ay ugaba imanayso waa wadica xaraamakaasi ciqaab baa ka dhalanaysay cagsigii muxuu noqon dee wadcigu hadduu xalaal yahay in isagana wixii halkan hore ka imanaya cagsigii kaba yimaado oo meeshii waa wadci mubaaxa iyo wadci xaaraam ah cilladii taas bay noqotay waa laba cillo oo kala duwan haddaba xukunkii lagu macruufkaa ee lagu yaqaanay wadi xaaraama inuu kaba ratimayo ee kaa agsigii ayay tan yeelanaysaayoo waddigii xalaashaana uu yeelanaya waa nooc markaa alqiyaas bilcagsi ama istidlaalkan isagu kaba cabirayo alistidlaal bilcagsi ama waana qiyaas baan lena waa nooc qiyaaska kama mida laakiin waxa ay tahay uun xukunka macluumka ah wixii bal maalan shay dee la yaqaanay uba sugnaabaa naqiidkii iyo cagsigii loo sugayaa wax kale sababtuna ciladiisii wax cagsi u ah ayaa wixii kale aan kaba helaynaa bal intaas waa yeer tacriif guudan wadalika mila an yaquula waba isagoo yidhaaho dee axad shaaficiya kaba mid ih low kaana damu lfasdi fasdiga oo iyadoo dee jirkii cillo daraaddeed loo sarsaro si dhig loo keeno toobinkii maha waa nooc adugu ee kollay ujeeddadii toobin lagay lahaa iyo wixii toobin uu gudan lahaa buu keenayaa laakiin waa dee jirhkiibaa la sarsarayaa si dhiiga ama waxaa la arkayo inuu cillo tahay loogaba sii daayo haddaba dhiiggan fasdigu macnuhuna waa kiisa badan baa ujeeddadu ay tahay yanqudu hadduu meeye low kaana damulfasdi dhiiggaa fasdigu ay ilkaiiru min damilfasdi weeye waa kiisa badan yanqudu hadduu yahay mid burinaya alwuduu'a weysada lakaana yanqud waa burin lahaa qaliiluhu kiisa yarna wuu burin lahaa de kiisa yarna way isku waafaqsan yihiin inaanu burin ahayn kamaa naquulu san u odhanaynaba fi lbowli kaadidi iyo wlqaa'idi qaa'idki iyo wanoomi wasaa'ir laxdaaثi yanqudu qaliiluha wa kaiiruha keeda yar iyo keeda badanba waa naaqib wax burinaya maxaa halkani tahay culimada qaar ama aimadan waaweyn qaarkood ee fuqahada ayaa waxaa qowlkoodu yahay nijaasta iyadu ka soo baxaysa meel aan axada sabiileyn ahayna hadday badan tahay inay weysadii burinayso oo maalan dhiigan oo kale xijaamadii ama fasdigii oo kale ama haddii uu badan yahay oo waxa roon uu noqdo weysadii wuu jebinayaa bay yidhaahaan aimada qaarkoodna waxay ku koobaanuun wixii nasku kuba yimi ee ahaa iyagoon dee halkan gudbin maanta oo cilladan nijaasnimo aan u gudbin labadaas sabiil wixii ka soo baxa ayuunbay naaqadkii weysada burinayay kuba koobaan haddaba kuwa iyagule waa burinayaa ayaa hadduu in yar ay tahayna waxay yidhaahaan weysadii ma burinayo hadduu kordh ama badan yahayna weysadii uu burinayaa bay leeyihin qolooyinkan baa markaa qiyaaskan mackuuska ama alistidlaal bilcagsi bay u daliishadeen inaan dee qowlkaasi sawaab ahayn ama aanu damulfasdi intiisa badani intiisa yar way isku waafaqsan yihiin aanu burinahayn waxaa markaa istidlaalkoodii noqday dhiiggan imaka fasdigu kiisaa badan haddii uu yahay weysada mid burinaya dee saa iyagu qolooyinkan kale ay leeyihiin dee lama kala qaadeen oo yari iyo badni looma kala qaadeen oo intiisa yar iyo intiisa badanba way burin layd marka muxuu nadiir u noqon lahaa oo dee taasna ina tusaysa waa istidlaalkii waa xaggii axdaadii kale kaadidii ka soo qaad hadday yar tahay iyo hadday badan tahayba weysada way burisaa uun markaa kanna haddaba haddii uu bal maalan wax naaqiba yahay intiisa yar iyo intiisa badan way burinayde laakiin markaa maxay tahay kol haddii la leeyahay intiisii yarayd ma burinayso qolo dee xaggii kaadidii iyo axdaadii kalena markaa waa cagsigeed buu noqday oo kuwana waa naaqad kana naaqad ma aha intiisa badanna ma burinaysa weeyaanoo saas markaa aan axdaafta kaleba yari iyo badni aan farqi u dhaxaynee wixii soo baxaaba uu weyse u burinayo ayaa kana wixii soo baxaaba weyse u burin laha laakiin kol haddaan intii yaray biitifaaq aanay burin ahayn inta badanna ma burinayso waxaa u daliila axdaafta kale marka waa qiyaas cagsi la daliishanayo kani waa naaqad kana naaqad maha la leeyahay laakiin de haddii uu yahay wax naaqada kuwaasuu la mid noqon lahayo yari iyo badni lama kala eegeen oo lama kala qaadeen bal markaa taasba wey wakhtalafa asxaabuna fiihi noocan alistidlaal bilcagsi asxaabteennu way isku khilaafeen sida shaaficiye oo kale shaaficiyadii fa minhum man qaala kuwa yidhi baa kaa mida inahu laa yasixu ma ansaxayo noocani nooc daliil laga dhigto ma aha oo la daliishado liannahu istidlaalun calaa shay waa shaygii oo loo daliishanayo bicagsihi wax cagsigii ah wa naqiidi wax naqiidkiia loo dariishanayo wa minhum man qaala waxaa kaa mida ku yidhi inahu yasixu wa huwa alasaxu oo de waa taa wa fii budci axadikum ba waa qiyaaskaa cagsi ahaaneed walow kaana min cindi gayr illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira qur-aanku inuu kalaam ilaahay yahay ayaa tan lagu sugay waa arinka naqiidkii oo de haddaanu kalaam ilaahay ahayn maxaa dhici lahaa in isburin iyo tanaaqud iyo iskhilaaf marka ay meesha jirto haddii maalan dee ilaah cid aan ahayn ay dee kownkan ba ay de bal maalan de adugu ay jirto meeshi maxaa iman lahaa dee in samooyinkiiyo dhulkan iyo nidaamkan dee cajiibkaee muxkamkaa ee waxa weeyaan iyadu u dhisane u samaysani inay fasahaadaba taas baa ama kownkiiba uu fasaadaa meeshii iman lahaa waa nooc istidlaalkan ah marka wahuwa lasaxum liannahu qiyaasun qiyaas weeye madluulun layna tusayo oo macnaa yahay wax dee madluulun calaa sixatihi sixadiisa uu saxiix yahay oo uu wax jira yahay ama wax ansaxayo la dariishan karo laysku tusay bishaahati lusuul usuushaa kale waa arrimaha kale iyo adilada kalean sheegayno ama arrin kaleba ay tahayoo iyada cibaaradan marka la eego sharaxiisa madluulun calaa sixatihi bilusuulun buu kaba cabiray wuxuu u nadir noqonayaa uun qiyaaskii dalaalaynu soo marnay waa nooca qiyaaskii dalaalo kaba mid ah oo halkii qiyaaskii dalaalo waa tan soo aragnay dihaarkii iyo dalaaqii iyo in leeya masaladani tan bay u nadiir tahay oo tan haddii xukunkeedu yahay dee tanna waa la mid oo tanna ina tusaysaa tanna bal maalan sa imaka xaaladan oo kale ee xaaladii bal maalan fasdigoo kale ama taa aan wadciga kaba soo qaaday oo kale dee xaaladii kale walow cagsi ahaan arrinta uu yahay waxay kaba dhalanayso tii kale dalaaladeed baa ina tusaysa oo tii kale ayaan dalaaladeed kaba qaadanaynaa oo ama nadiir uba noqonaysa gees bilcagsi haba noqotee marka wuxuu leeyihin adigu waa dariiq istidlaal la dariishanayo markaa dee bal maalan ama kaba mida waxyaalaha xukum ama axkaam lagaba qaadanayo baabulkalaami fii bayaani maa yashtamilu calayhi alqiyaasu cala altafsiil intii hore ijmaal ahaan iyo qiyaaskii oo la suga iyo umuuro taas baan kuba soo jirnay markaa qiyaasku wixii uu kaba imanaya arkaantiisa ahayd buu imika hoos ugu dhaadhacayaa mid mid ahaan ugaba hadlayaa marka wuxuu ihi baabu bayaanilkalaami bal hadalkii laga hadlayay baabkii weeye fii bayaani maa kii caddayntii iyo sharaxii yashtamilu uu kulansanayo calayhi korkiisa alqiyaasu qiyaasku qiyaasku wuxuu kulansanayo waa arkaantii uu lahaa ee asal iyo farac iyo cillo iyo xukum lahayd weeye taas baa qiyaaskii uu kulansanaya haddaba umuuraha qiyaasku kulansanayo sharaxeedii iyo caddaynteedii buu baabkeedii iyo cala tafsiil aan ahaynun dee ihbaat guud iyo waxyaalahaan ahayne waa iyadoo la kala qaadayo mid mid looga hadlayo mid midna wixii uu keensanayo ama shuruud wuxuu lahaa loo sheegayo wa jumlatu waxaa malma hadalkan macnaa jumladiisu waxa weeyaan ama baabkanba jumladii ana alqiyaasa qiyaasku yashtamilu wuxuu kulansanayaa calaa arbacati ashyaa afar shay buu kulansanayaa cala alasli asal waalfarci farac waalcilati waalxukm waa afarta asalkii iyo faracii iyo ciladii iyo xukumkii imika ma sharaxayno mid mid bay inoogu imanayaan waa si halkan cilmiga bayaan oo kale ee mushabaha iyo mushabahu bihiga iyo wejkan ama wejushabahe jaamica iyo bal haddii dee xukum markaas oo halkan ay u dheeraanayso xukumka ama de waxaan la ysaga shabahayay waa wej waa wixii markaa kan lahaa mushabahu bihigo kii mushabahii looba sugayo xukumkii markaa u dhigmayaba clى اأصل والفrc والcilaة والxukm faama اlfarcu farcu fahuwa maa kii weeye habata uu sugnaaday xukmu xukumkiisu bigayrihi isaga keyrkiibuu ku sugnaanaya bal maala nebiidkii haddaan idhaahno waxna soo gaaro kuba yimi ma jiro khamradiina aan ku koobno casiir اlcinab aan kuba koobne wixii kale aan baab qiyaas kaba dhigna siday culimada qaarkood u yeeshaan maxay noqonaysaa nabiidkii farac buu noqon waxyaalihii kale adigu caqli doorinayeen casiir cinab ahayn farac bay noqonayaan xukumkana uu leeya taxriimna muxuu inoogu sugnaanayaa kayrkii buu inoogu sugnaanayaayo waa asalkan xukumkan lahaa aynu markay cillo wadaagsadeen xukumkii usoo gudbinay halkan aynu usoo dhaafinay taas buu inoogu sugnaado xukumku waa kayrkii oo waa kan kale asalka ee xukumkiisii aan halkan usoo gudbinayno taas buu inooguba sugnaaday haddaba waa waxaa xukumkiisa uu ku sugnaanayo isaga kayrkii wax isaga un xukumkani uu u yimi usoo aroorayo maanu ahayn ee kayrkii inoogu sugnaanayo kaas baa farac la yidhaah wqad bayanaa dalika fi baabi ihbaati اlqiyaasi wama jucila اlqiyaasu xujata fiih waa halkii ihbaatka qiyaaska waa baab aynu soo maray iyo qiyaasku wuxuu xujo u noqonayo waa waxyaalaha dee qiyaas inoogu sugnaanaya in wixii aan xujo u noqonayna waan soo aragnay taas baynu faraca kuba soo marayo macnuu wax kale maahee mas'aladan ama xaadisadan aan xukunkeedii u baahan nahay ee wax nasoo xukunkeedii ku yimi ama ijmaac aynaan helin aynu xukunkeediina bal matalan kaba qaadanayna ama u daliishanayna qiyaas si aynu iyada xukum ugu siino ama aynu xukum ugu sugno taasunbaaba faracu yahay marka wuxu uhi walkalaamu hauna haddaba bal faracii ma soo celinaya hadalku halkan waa fii bayaani اlasli wاlcilati wاlxukmi asalka iyo cilada iyo xukumka sharaxood iyo caddayntood buu kalaamku halkan ku saabsanaanaya wa fii kuli waaxidin mid kasta oo min dalika madkuurkan ka mid ah waa asalka iyo cilada iyo farac xukumka baabun mufradun baab gaar ah oo la gooni yeelo tan u gooniya ayaa bal maalan kuba sugan mid kastaba dhan oo tushraxu fiihi la sharxayo oo isaga lagu sharxayo fiihi fii hada albaabi fusuuluhu fusuushii uu lahaa dee maalan asalku ama ciladu ama xukum wa tubayanu fiihi baabkaa lagu caddaynayo axwaaluhu waxaan la sharxayo ee mashruuxa la caddaynayo axwaashiisa lagu caddaynayo adugu waxa weeyaan baabbaab bay inoogu iman way isdaba soconayaan asalkaa inoogu soo horeynaya baabu bayaani asli asalka caddayntiisa baabkii weeye wamaa yajuusu iyo waxa bannaan an yakuuna aslan asal inuu noqdo iyo wamaa laa yajuusu waxaa inuu asal noqdo aanay bannaanayn ujeedadu waxaa asal dee noqonaya waxaan asal noqonayn buu baabkeedii yahay markaa sheekhu wuxuu hi raximah llahu tacaala iclam waxaad ogtaa ana alasla lafdigan alasl yastacmiluhu fuqahaau fuqahadu way isticmaalayaanoo fii mowdicayni laba meelood ba way isticmaalaan ujeedada asalkani laba macno ayuu cinda alfuqahaa u yimaadaa waxaa la arkaa inay intaasi kaba badnaatee sheekhu waa intuu inoo sheegayo oo kollay kitaabkan bilowgiisi kumaynaan soo arag kuwii kale ama sharaxii waraqaad ha noqoto ama tasiilkii haba noqotee macaanida asalku ku yimaada kitaabka bilowgiisa markay tacriifinayeen ee waxa weeyaan usuul lfiq ay tacriifinayeen ee labada tacriif kala qaadeen ay usuulu jamcu aslin lahaayeen oo dee waxa weeye oo waxa isaga korkii waxay kuba dhismayaan ay kaba cabirayeen ayaa macaanida asalku u yimaado ay kaba mid tahay de alqaacida almustadira iyo alraajix oo kale iyo macnihii daahirkaiyo macaani dhowr oo kala duwan oo loo isticmaalo ayaa jirta lafdigan alasli loo isticmaalo imanka halkan seeka loo jeedo waan arki doonaa haddii ala yidhaaho isagu sheekhu markaa wuxuu inoo sheegayaa laba meelood ama laba macne oo lafdigan alasli uu leeyahay fuqahaduna ay u isticmaalaan markaa wuxuu leeyahay lafdigan alasl fuqahadu way isticmaalaan fii mowdicayni axaduhumaa mid ahaani usuulu ladilati waa adilada usuusheedii waana macno kutubta aan sheegaya aan kuba soo maray oo kol baa la odhanayaaba waxa weeye oo iyada waxa u daliila alasl ama de waatan asalkii qur-aankii iyo sunnihii iyo kale iyo asal laba yidhaaho in marka haddaba waa adiladan waxyaalaha aan furuucda ahaynee kuwooda asaaska ah ama usuushooda wahiyo alkitaabu wasunatu walijmac oo dee bal matalan waaba kitaabkii sunnihii ijmaacii waa usuushii adilada waxyaalaha kale waa umuuro iyaga un kaba farcoomaya haddaba kuwaas ayaa imid asalka loo isticmaalaa wayaquuluuna waxaanay odhanayaan oo yidhaahaan kitaabkii ususha adilada ama kitaabkiiyo sunna iyo ijmaaca iyo alasl marka la eego xagga adilo ahaan kuwaas baa asalkii ah iyaga asaaskii iyo asalkiia wamaa siwaa dalika wixii kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca ka soo hadhay ee min alqiyaasi qiyaaskii wa daliil alkhidaabi waa mafhuumkii mukhaalafo ee horeynuu soo maray wa mafhuum alkhidaabi iyo khidaabka mafhuumkiisii waa kii muwaafaqo wa faxu alkhidaabi hore ayaynu u soo maray markuu halkaa mafaahiimta aan kusoo jirnay mafhuum ulkhidaab intuu cunwaan inoogu dhigtay inuu laba u qaybiyey oo mid waa faxw alkhidaab midna wuxuu ka dhigay laxna alkhidaab buu kaba dhigay faxwa alkhidaab waa markaa adigu dee tii uu kaba cabirayey waa tanbiih uu isagu kaba cabirayey ama waa waxaan maskuudku markuu kaga awleysan yahayba xukumka manduuqi si walaa taqul lahuma ufin markaan nidhi dee ka qaadanayna halkaa xukumkii darbiga iyo shatmiga iyo iyagaaba dee macnahan ta-adigan iyo taa kaga sii mudan waa baab tanbiihi marka ay tahay suu isagu kaba soo cabirayay amaa in labadaas u qaybiyey iminka halkana waa kan isu keen baaldiga dee isugu keen cadfay mafhuum alkhidaab iyo faaxu alkhidaab marka laxna alkhidaabna isagu suu inoogu soo tacriifiyey waxay ahaydba waxaan ay dalaalat aliqtidaa qolooyinka kale yidhaahaan ama wax la qadariyo markay meesha u baahan tahay oo kalaamkii dee sixadiisii iyo ama sidqigiisii uu kuba taagan yahay sad markaa hore soo sheegnayna laxna alkhidaab waxaa kaloo dee laba yidhaahaa isagu sheekhu taa ha kaba cabiro dalaaladii iqtidaa ha kala mid dhigaba ama ha ka cabireen marka in mafhuumkan waa maskuudkan uu la siman yahay xagga marka la eego macnahan kula siman yahay manduuqii uu laba siman yahay si aklu maal yatiim iyo itilaafkiisa waxaan akliha in lagu baabi'iyo oo kale macnihii itilaafkii loo jeeday way isku mid uun oo wixii labadiiba waa dee itilaafkii baaba kuwa xasilaya egne gaarkeen hore uu soo marreen baab tanbiihi isagu kaba cabiraye in mafhuumkiina tan kalean kama tegayna oo ujeeddadu umuuraha caynkaas ah ee xaggii aan lafdigan nudqigiisa waxaan ka qaadanayna ayn ahayn ama aan kaba fahmayno lafdigii aan kaba qaadanay laakiin waxaan lafdigii ka fahmnay inuu yahay ee wax nudqigiisan inoogu sugnaaday aan ahayn iyo qiyaaskii oo kale iyo umuuraha caynkaasee kitaabkiiyo sunniya ijmaacii walow dee kitaabkiiyo sunniyi mafhuumkan uu iyaga mafhuumkoodii noqonayo wax iyagii inoogu sugnaaday aan uga qiyaas qaadanayno umuuraha caynkaas oo dhan ayaa wuxuu leeyahay iyagu wixii intaa ka soo hadhay macquul asli asalkii wax laga fahmayo weeye macnaa macquul asli waa yucqalu markaa min alasli weeye waxaa laga qaadan laga fahmaya un asalkii asalka naftiisii maha waa waxaan kaba fahmayno on kaba qaadanayno marka usuushii waxay noqonaysaa kuwa iyaga toos lafdigiisa aan wixii ugaba faa'iidaysanayno xukumkii ugaba qaadanayno kitaabkii iyo sunnihi ijmaaci taa way u isticmaalaan waqad bayantu hadaa nooca waan caddeeyey fi lmulakhasi fi ljadal waa kitaab mar horena aynu soo marnay isagoo sheekhu sheegayo sheekhu leh bixamdillaahi wamani oo xataa halkan qiyaaskana lahay sagan kasoo talkhiisinaya bal ilaahay mahadii iyo galladii iyadoo taasi ay tahay ayaan caddeeyey taasna imika halkan kama sharxayn marka wuxu uhi sheekhu waa macnihii labaad ee imika waana macnaha labaad eh halkanka baabkeenana dee u munaasibkiia wayastacmiluunahu fuqahadu inay markii hore yastacmilu fuqaha wayastacmiluuna ilfuqaha wey fuqahadu way isticmaalaanoo damiirkan baariskiina wuxuu noqonayaa waa asalkii ay wayastacmilu lfuqahaau lasla waa macnihii labaadee fi shayi shayga aladii shaygaasoo yuqaasu la qiyaasanayo caleyhi isaga korki waxyaalahan dee shay isagu ama qiiso caleyhigiiba oo asalkii iyo faracii haddaan si kale u dhigno waa maqiiskii iyo maqiisu caleyhigii si mushabah iyo mushabahu bihigii bay noqdeen marka kan isagu dee isagu xukumkiisii la ogaa xukumkiisii noo sugnaaday ee wax kaloo la cilo ah deeta xukumkiisii aan u gudbinayno ee isagu ah wixii aan wax ugaba qiyaasanaynay kaasna waa la yidhaahaa ta marka la eego in xaggan kelimadan alasl dee macaanida kaley leeda mooye halkan oo kale fuqahadu saddex arrimood baa meeshan wada yimaada mid kastaba asal waa laga cabiri karaa waana macaani islaasimaysaoo isku xidhan midi waxa weeyaanba naskan xukumku inoogu sugnaaday maqiisu calayhigu asal buu yahay sabel maalan haddaan ribadii iyo eegno acyaantii lixda ahayd uba timi xadiidka naftiisa ee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xukumkaa inoogu caddaynayo asal waa la odhanayaa taasi waa mid maxalka naskana asal waa lagu idlaaqaa maxalka naskuna wuxuu noqonayaa waa acyaanta nafteeda bal maalan hadii xadiidkii ahaaba rasuulkii ilaahay bal maalan ashaciiru atamru bitamri washaciiru bishaciir waxaan leenahay waa naskii xukumku kuba sugnaaday maqiisu calayhigee inoo sugayay asal waa la yidhaah maxalkii naskaasi maxalka naska waa maxay waa shaygan cayntiisii timirtii shaciirkii xindadii dahabkii iyo fidadii iyo midixdii xadiidka inooguba yima acyaantii lixda ahayd waa maxalkii naska taasna asal waa lagu magacaabaya arrin kalea jirto iyaduna ay waxaan dee iyaguna markaa halkan asal laguma magacaabayo waa xukunka naftiisa midi waa daliil buu ahaa daliilku waa khitaabkii shaaricuu noqonaya oo waa naskii waa asal baan leenahay midna waa shayga naftiisii oo waa acyaantii lixda ahayd be ribadu ay kaba imanaysay midna waa xukunkan daliilka inooguma sugnaado ah meesha in haddii laysdhaafsanayo ama laysku iibinayo la kala badiyo ama iyadoon la kala qaadan lagu kala taga meeshii inaanay bannaanayn waa taxriimkii noocaasee riba ay meesha inay kaba imanayso haddii tafaadul meesha dhaco ama aan taqaabud dhicin noocaas oo kale waa xukunka naftiisa meesha ka dhalanaya ee naskuna inoo keenayo iyadana asal waa la yidhaah intaba fuqahadu keeba asala kolley khilaaf baa jire laakiin nisaacoodu waa shay iska lafdiyahoo asalku waxauu yahay un guud ahaan marka waxa weya asla kuli shay ma yatawaqafu caleyhi taxaququ dalika shay shaygani inuu sugnaado waxa uu ku taagan yahay ayaa shay kastaba asalkiisu noqonaya qiyaaskuna saddexdan waa u wada baahan yahay naskii asalku lahaa xukumkii shaygani lahaa maxalkii xukumka cilada maaragtay isu geynaysa asalkiiyo farci intuba usul qiyaaskii way noqonayaano bal taas weeye laakiin inta badan fuqahada maxaa badan markay asalka isticmaalayaan maxalka ama maxal xukmi nas waa san uu sheekhu inoo dhigtay baa mudaadaraadkooda iyo hadiladooda ku badan walow intaasba asal uu noqon naskii xukumku inoogu sugnaaday acyaantii nafteeda maalan xukumkan dee bal maalan maxalkii naska ahayn xukumkan uu keenayo naskani uu keenayo intuba ay asal tahay sa xataa ciladu ay asal u noqonaysa halkan ayaa waxa badan oo kalaamkooda u badan inay asalka u isticmaalaan maxalu xukmi nas nasku xukumkan uu leeyahay meesha uu ku soo arooray waana tan sheekhu inoo sheegayo oo waba khabradii dee asal waxay u noqonaysaa wixii kasta ee iskaar lagaba helay iyada looga qiyaas qaadanayay maqayska ahay burigii oo kale qamadigii wixii kale iyadana ciladeedii lagaba helay si ama quutnimo ama dacaamnimo se beriiskiiyo waxyaalahaasay asal u noqonaysaa waa xukumka nasku lahaa maxalkii uu ku soo arooray kaas baa u badan intay u isticmaalaan walow umuuraha kalena ay jiraan oo kolkol markay ka hadlayaan shuruudda asalku ay leeyahay kutubtaa dee shardiyada si yar badisa kol shardi bay dhiganayaan iyagoo le waa shardigii asalka shardigaasna naskii baa yeelanaya kol shardigii maxalkii maalan naskaasi uu kuba yimi baaba shardigan yeelanaya oo diyar tadaakhul baa jira ee laakiin ka u badani kaa weeye oo sheekhu markaa wuxuu yihi wayastacmiluunahu fuqahadu asalka waxay u isticmaalaan fi shayi shayga alladii shaygaasoo yuqaasu caleyhi isaga korkiisa waxyaalo kale dee cilo oo cilo la wadaagsadee looga qiyaasanayo waa maqiisu calayhigii wadalika kalkhamri khamradiiba weeye aslun khamradu asal waxay u tahay linabiidi nabiidka iyo wax kastoo caqliga doorinaya oo bal tacriifkii khamro haddii la yidhaaho waa casiir alcinab idaa halaa washtadda aan ku rumoobahayn oonu inoo dabool inoogu daboolmahaynba walbur wakalburi burigiiba weeyaanoo burigu aslun lilarusi dee buriga waa qamadigii xadiidkiibaa kuba yimi waa maxalkii bal maalan markaa xukumka naska uu keenay ama xukumkii naska maxalkiisii weeye marka wixii kale ee cillo la wadaagsaday ee ciladii qamadida ku sugnayd aan kaba hele cuntonimo quutnimo kolba wixii la yidhaaho makiilnimo ayaa iyadana asal uu noqonaya oo taasi waa mid wa qaala bacdu asxaabina asxaabteena bacdigeed baa waxay yidhaha may waxaddu taasi iyada horta waa u isticmaalaan bu yidhi marka waxaddu xadiisu waxay noqonaysaa iyo tacriifkii maa curifa xukmu wixii xukumkiisii la ogaaday bilafdin lafdi lagu ogaaday yatanaawaluhu sharcu kolley cibaaradii sharaxiisu waxay ahayd bilafdin tanaawalahu oo lafdigan asharcu kumuu sugnayn waxaad moodaanay inuu zaa'id yahay halkan oo ujeeddadu lafdiga wuxuu uga wadaa naskii naskii buu uga wadaa meesha soo arooray wixii xukumkiisii lagu ogaaday bilafdin lafdi ama nas yatanaawalhu isaga shamlinaya oo iminka khamradoo kale haddaan eegno xukumkeedu muxuu yahay waa taxriim maxaanan ku ogaanay xukumkeedii ee ilaahay qowlkiisii uhi inama alkhamru walmaysiru walansaab walaslaamu risun fajtanibuuhu daas baan ku ogaanay burigii oo kale marka kayrkii mid la mida lagu iibinayo ee in la kala badiyaa wax bannaan ma aha waa xukum xukumkaasna maxaan ku ogaanay xadiidkii cubaadat bnu saamit iyo dee wixii laba midka ahaa ee altamru bitamri wshaciiru bishaciiri dee bal markan taas walqamxu bilqamxi ay nooguba soo aroortay markaa inay ribo noqonayso haddii aan la kala qaadan dee in waxa weeyaan mithli aanay sinayn oonay isleekayn oon la kala qaadan mooye bal markaa lafdigan isagiibuu keenayey isagiibuu shamlinayay ama gaadhayay ba adigu waa lafdi isagii uba yimi oo soo arooray ama yatanaawaluhu sharcu sharcigu uu bal maalan kolley lafdigan sharci halkan sharaxna kuma sugnayn macno saasoo inoo kordhinaysa bal dee lafdigii baaba dee macno imaka ay yeelanaysaa ma jirtee waa lafdigan ama naskan lafdigan kuba dhacaya saa u shamlinayay wixii xukunkiisa lagu ogaaday taas bay tahy neeg faracii oo kale imanka nebidii haddaan soo qaadano beriskii haddaan soo qaadano oon idhaahno beriskii haddii beris laguba iibinayo waxaa xaaraam ah in la kala badiyo xukunkiisan aan dee taxriimu tafaadul oo kale nas ama lafdiga nasku dee lafdiga kumuu iman ee waxaan uga qiyaas qaadanay kii kale oo keyrkii baa xukunku inoogu sugnaaday ee waa kan isaga lafdi isaga gaadhsan gaadh shamlinaya xukunkiisa aan kaba ogaanay kaas baa asal laydhaah waa mid waa tacriif aw amase maa curifa xukmuhu binafsihi halkii bikayriida aynu soo marru kaga ayidee bal maalan kaga dunaanaya xukumkiisi baa la ogaaday waa nafahantiisa wax maalan wax kale inta xukum ku sugnaaday aan uga soo qaadnay ma aha cilo uu la wadaagsaday ee binafsi baan xukumkiisii la ogaaday kaas baa asal ku yahay ama tacriifkiisa noqonaya wa qaala bacdu asxaabina maa curifa bihi wixii lagu ogaaday weeye xukmu hayri hayrkii xukumka uu leeyahy isaga lagu ogaado wahada laa yasixu buuli taasi ma ansaxayso lianna athmaan halkaa saxda weeye oo kelimadan aymaan ma jirto meesha ee waa liana alathmaana bas halka ya-dun baa laga dhigayaa saddex dhibcoodun dusha u yeela ya-dana ha laga masaxo athmaantu ama waa jamcu thamane aslun fi riba markay noqoto riba asal bay tahay wain lam yucraf biha yaan laguba garaninba ahmaantii xukmu gayrihaa iyada kayrkeed xukumkeed oo adigu qowmka qoladan tidhi waa waxa isaga marka la ogaado lagu garanayo xukm kayrkii leeyahay ayay asalkii yidhaaheen surooyinka qaarkood waa caadi oo kale oo haddii aan bal maalan soo qaadno khamradii oo cilladu ay hayd aliskaar oo kale dee maxaa garashada aan taa garanay aan ku ogaanaynaa wixii kale ee ashribo kale iyo waxyaalo kale oo caqliga doorinaya ahaa xukunkeedii baan ku garanaynaa xindadii ama burigii oo kale markaan ogaano dee waxaan xukunkeedu uu yahay cinda markaa dee wax kale oo lamida la dhaafsanayo ama lagu iibinayo oo taxriimu tafaadul maalan iyo taqaabud oo shardiya taa aan ogaano wixii kale ciladaa lalahaayaynu kabalise beriiskiiyo quudadkii kale ayaabaan ugu gudbay aan kugaba garanayna laakiin wuxuu leeyahy dee arrintaasi mubtarid baanay noqonayn mustamir baanay noqonaynoo bal haddaan eegno dahabkii iyo fidadii waxay ahaayeen dee umuurahan ribadu ay kaba timaado ciladiina waxaa laga dhigay haman inay yihiin hamaniya waa shaykas dee waxyaalihii ashyaada laguma qiibaynayo hamaniye ayaa ciladii lagaba dhigay haddii bal maalan markaa asmaantani ay noqotay saa dee quutnimo ama dacaamnimoba asal ay ribada u ahayd asmaantina ay asal xaggii ribada u noqotay haddana wixii waa wax qaasir ah oo ku kooban dahabkii iyo fidadii iyo wixii meeshooda markaa un gelaya maqaamkoodii joogay si awraaqdan imakaan isticmaalo ama lacagahan kale la isticmaaloo kale bal markaa waxay noqonaysaa iyagii markaan garanno wax kale aynu xukunkiisii ku ogaanayno taasi ma jirto waayo de iyagunbay kuwa koobantahe wax kaloon uga qiyaas qaadanaynaa ma jirto wax kaloon uga qiyaas qaadanaynaa ma jirto waana tan oo iyo bal maalan asalna weeye oo asalna weeye tacriifkan ah maa curifa bihi xukmu kayrina kama helayno inooguma rumoobayo markaa tacriifkaa qaasirka in lagu tacriifiyo mahan baa ujeedadiisu ay tahay lianna aahmaana aslun fi riba xagga ribada asal bay tahay waa kan dahabkiiyo fidadii ay ku jireen acyaantii lixda ahayd wain lam yucraf bi ayaan laba garaninoo iyadan ahmaantan aan ogaanay aynaan kuba garanin xukmu kayriha waxyaalo kale xukumkeeda oo saan khamrada nebiidkii iyo waxyaalihii kale xukumkii ugu ogaanay xindada bariiskii iyo taa aan ugu ogaanay dee waxaan asmaanta shay kaloon leenahaynay kana waa kaasoo waan ugu ogaanaynaa e ma jirto walow de waxyaalaha maanta la isticmaala aanay dahab iyo fido toona ahayn laakiin dee wixii dahab iyo fido lagu qabsan jira lagu qabsadaayo marka axkaamtoodii bay saa ku leeyihin ay tahay faslo waclam waxaad ogaataa ana alasla asalka qad yucrafu in la ogaadaa la arkaa binasi nas waqad yucraf bilijmac inay eeg qiyaaskii ciladii faracii iyo dee ciladii iyo wixii weli ama ciladiiyo waa inoo dambeeyaan asalkii buu inoo wadaa weli asalkiina marka hore tacriifkiisii ama waxaan kuba soo ogaanay shaygan maqiisu calayhiga ah ama aan kaba cabiray maxlu xukmi nas maxalu xukmi nas naskan inoo yimi xukumkan uu leeyahay maxalka uu soo arooray saa khamradii iyo burkiiyo waxyaalahaas ayaa asal laba yidhaahaa haddaba asalkaasi waana waxaa deeg inoo aynu ugu baahannahay qiyaaskii inaan asalkaasi inoo sugnaado si xukumkii uu lahaa wixii kalean ciladiisa kele ugu gudbina oo waa shay laga maarmaan qiyaaskii waa ama arkaantiisii baabu kii ugu horeeye yahay haddaba asalkaasi muxuu ku sugnaanaya wuxuu leeyahy asalkaa kolkol waxaa la dhici karta in lagu ogaado nas oo dee inama alkhamru walmaysiru khamrada iyo taxriimkeeda iyo waxyaalahaas marka maxal xukmi nasn naskii baaba inoo keenay waqad yucraf bilijmac ijmac in lagu ogaadana oo ijmackaasi inoogu sugnaado asalkuna inay asalkani hadduu isaguba yahay wax marka horeba qiyaas inoogu sugnaaday iyadu ma noqonayso oo dee qiyaaskii wixii marka horeba looga qiyaas qaatay inaan wax haleeshiino mooye isaga un dib uma haleeshiinayno haddaba asalkii waxa ay tahay waa inuu xukumkiisu inoo sugnaado nas inoogu sugnaado ama ijmaac inoogu sugnaado ayuu leeyahy haddaba isagii labadaas uu kala noqonaya fama curifa binnasi wixii nas lagu ogaaday fa darbaani laba qaybood weeye darbu nooc yucqalu la kasaya macnahu waa mucallal oo ciladii xukumkan keentay baan garanaynaa ama ciladii hala inoo caddeeya amaan laba soo baxnayn wa darbu nooc laa yucqalu macnahu macnihiisa aan la garanayno cilo xataa haddii aynu helo ciladii waa cilo qaasira ah halkaasun bay ku kooban tahay meel kaloo dhaa u dhaafaysaa maba jirto ama macnihii dee tan keenayba macnihii tan keenayba ee waxaan looga dhigayba ma kasayno caqligeen dee inaan saa shareecadii ku qaadano mooye caqligeeni ma gaadhayo ma keenayo wixii macnahan keenay oo macnihiisii ama ciladan ee waxaan adigu macnahan keenay ma kasayno labadaas u kala baxaa fama laa yucqalu macnaha waxaan macnihiisa la kasahayn kacadadi salawaati salaadaha tiradoodaba wey oo salaadaha ilaahina wuu aybiye in shan lagaba dhigay waa mid in salaadii subax maalan laba ragcadood tay duhurna afar ragcadood yahay waa cibaado inagu waajiba nusuustii ay kuba timi nas baa kuba yimi waana raacaynaa dee waana ta aan ku dhaqmayno bal ruuxii diiday wax daruuro inoogu sugnaaduu diidaya oo kuba gaaloobaya laakiin maxaa afar duhur looga dhigay iyo casar iyo cishaai maxaa maqrib saddex iyo looga dhigay maxaa subax laba looga dhigay taasoo kale in shantu maxaa shan salaadoodna looga dhigo lix iyo tobaniyo aanay u noqon ama in ka yar aanay u noqon waa umuuro aynaan waxa ku sugan ee aynu ku markaa ciladeeda garanahayn oo inaan halkaa macnihiisa aynaan dee fasiri karin sidaasay u noqotay sidaasay u noqotay aynan odhan karin wasiyaamu soomkuna oo saas oo kale iyo wamaa ashbahahuma sida dee imanka maqaadirtan sekada oo kale sekada waxyaalahan qadaran oo kale waa umuuraha haddaba waxyaalaha caynkaasa en odhanayna waa tacabud inagana dee iimaan iyo dee camalfalun baa waajib inagu ah laakiin aynaan tacliilin karahayn laa yajuusu lqiyaasu calayhi qiyaas ma banaanaanayo wax kaloo looga qiyaas qaataa ina qiyaaska waxaa keenaya shay baynu ciladiisii helaynaa xukumkii waxaanaa keenay baan odhanaynaa wixii kale ee cilada aan kala helay baan odhanaynaa waa la xukum halkan ciladii nafteeda maba garanayno macnihii wax inoo muuqda maaha markaasaa daraaddeed halkan qiyaas ma galo oo xuduudiiyo baltaa waytn soo marayna wixii kuba tacalluqsanaa umuuraha caynkana mawaaqiidda salaada iyo salaadaha tiradooda iyo soomka ama mawaaqiiddiisa ama dee waxa weya qadarkiisa iyo sekada maqaadirteeda iyo ansibadan ariga afartan inuu yahay geelu shan inuu yahay waxyaalaha caynkaas oo dhan iyo umuuraha caynkaasi wax qiyaas gala maaho in halkaa waa usul laakiin waana usul dee nusuus inooguma sugnaatay laakiin wax kaloo nuga sii qiyaas qaadanayno oon xukun markaa koodii lamida u sugaynaa ma jirto لأن القياaس قyاaسka لا يجuز ma banaana إلا بمعنى يqتضي الحكمa maعنo inuu meeشha jiro xukuمkan keenaya maعنo wuxuu wadaa waa ciladii oo waxa laga maarmaan ah قiyaaس marka meeشha uu imanayo maعنo isku xiraya oo ka dhaxeeya فaرcan iyo asaلkani inuu jiro taas baa iyada laga maarmaan o wixii aan macnihiisii laba ka sahayna dee imaka cilo kalama soo bixi karno aan idhaahno faracanna way ku sugan tahayoo markaa sidaasaan xukumkii ula simaynaa oo xukumkii kaa lahaabaan kana siinaynaa aan u idhaahno taasi meeshii ma imanayso lianna alqiyaasa laa yajuusu ilaa bimacnaa yaqtadi lxukm macni markaa ciladiiba u wadaa asalkan iyo faracan aan ka wada helaynay ee iyagay isu geynaysay faidaa lam yucqad dalika almacnaa macnaha ciladaas baha kol haddii aan marka la eego naskan haba yiro xukumkan halahaadee aynaan helin oon la kasin lam yaصix alqiyaasu qiyaas markaa maxal buu noqon ama majaal halkaa qiyaaskuma laha macnaha waxa weeyaanun axkaamtii tacabudka un uba timi waxaa la mid ah haddii ciladu ay qaasiratoonay meesheedii dhaafsanayn oo halkaa mooye wax kale oo aan kaba helayna aanay jirin asbaabtoo kale haddii aan dee dahabkiiyo fidadii thamaniya aan markaa ciladii kaba dhigno xadiidkii iyo waxyaalihii kale allahuma haddaanay maqaamkoodii wax iyaga isticmaalkoodii iyo wixii ay gudi jireen guda oo loo isticmaalo si awraaqdan iyo aanay u noqon ee waxyaalihii kale tamaniyadaasi inoogumaa sugna ama shaciirkii iyo qamxigii iyo baldacaam haddaan nidhaha iyo duut haddaan nidhaha waxyaalo kale ontee kaba helaynaa jirta bal waxyaalaha cilladu ay qaasiro tahay ama aan cillo aynaan u sheegaynaa aynu u sheegi karnaaba aanu jirine umuuraha axkaamta tacabudiga ah iyagu meel qiyaas maaha wax qiyaas kuwaasi asaas uma noqonayaan qiyaas wamaa yucqalu macnahu waxaa macnihiisa la kasayo fa darbaani laba qaybood weeye darbu nooc yuujadu la helaya macnaahu macnihiisan waa ciladan uu leeyahay fii kayri kayrkii lagaba heli wa darbun darbi laa yuujadu macnaahu macnihiisan aan la helayn macnuhu imakaalkan wuxuuda waa ciladii aan lahayn xukunkan waa ka dhashay aan la helahayn fii kayrihi say kayrkii famaa laa yuujadu macnaahu wixii aan macnihiisa la helayn fii kayrihi say kayrkii aan lagaba helahayn laa yajuusu ma banaana inay ciladii qaasiro weeye waa laazim waatan hadalkayga horaa kusoo dareetan ciladiibaa qaasiro ahe laa yuujadu marka laa yajuusu ma banaana qiyaasu ayrihi isaga kayrkii in looga qiyaas qaata caleyh oo kol hadee ciladiiba isaga dhaafsanayn ina qiyaaska waxaa keenaya ciladan asalkan inoogu sugan baa faraciina aan ka helay iyadoo tii laba mid ah markaasaa nidhi xukunkoodina waa isku mid aan nidhi imanka kol haddaan qiyaasku asalkaa mooye meel kale ku sugantayba ciladani aanu jirin marka marka la eego asalkan ciladii ay asalkan mooye meel kale ku sugantay ba aan u jirin dee qiyaas markaa iyaduna halkaasi maxal qiyaas ma aha laa yajuusu qiyaasu kayrihi caleyh wamaa yuujadu macnaahu fii kayri haddaba waxa isaga macnihiisa iyo ciladan uu leeyahay ee xukumkii aan leenahay waa mucallal horta xukumkii ciladiina waa taa ama nasnawiimayno ama inagu laba soo baxnay markaan laba soo baxno cilada aan laba soo baxnay ama nasku inoogu yimi baynu meelo kalena ka helaynaa oo macnihiisibaa wax kale laga helayaa suurooyin kale jaaza alqiyaasu caleyhi qiyaas markaa waa gelaya halkan inaan wax uga qiyaas qaadano haddii umuuraha kale dee shuruudda kale ama arkaanta kale inoo buuxsanto way banaanaanaysaa marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala sawaan waxa siman kaana haya maa warada bihi nasu waxa naskani uu kuba yimi mujmacan mid lagu ijmacsan yahay calaa tacliilihi inuu mucallal yahay oo tacliilkiisa ujeeddadu waxaa naskani kuba yimi ee macno ah inuu ciladii xukumkaa ay tahay hal in lagudee mid lagu ijmacsan yahay noqoya oo mukhtalafan fiih mid laysku khilaafsan yahay noqoya waa isla midna ujeeddadu kol haddii dee macnihiisii uu lahaa ama ciladii wax kale aan ka helayno waa maxal qiyaas in qiyaasna waa gelaya ama markaa tacliilkiisaas de halago tacliilu dali markaa hals tacliilkiisu waa tacliilu dalika alasl maqiisi caleyh asalkan maqiisu caleyhiga inuu mucallal yahay mid lagu ijmaacsan yahay haba noqdo ama mid laysku khilaafsan yahay haba noqdo mukhaalifa lilqiyaasi qiyaaskii fi lusuul oo marka la eego usuushii kale waxay keenaysay waa qawaaciddii guud iyo usuushii marka la eego qiyaaskay keenaysay mid khilaafsan noqonya oo muwaafiqan lahu mid waafaqsan noqon yaha adigu muraha isaga inoo sharxi doone ama ama dee hadaladiisa kuba iman doontaa ama ha waafaqsanaadee meeshii qiyaaskii waa banaanaanaya ee uu banaanyah buu qiyaaskii baa laazima ma laha qiyaaskuna kolle waa maxal daruuraan leenahay oo marka naskii la waayo ijmaacii la waayo ee xukumkiina loo baahdo ayuu dee imanayaa ee inta aan nas helayno ilaa qiyaasa maca nas waa ta laba idhaaho ijmaac hadduu masaladii jiro qiyaasba inooma gelayo waa markaan ujeeddadu adiladaa hore la waayaa qiyaaskii imanaya markaa banaaniduna markaas usur ay imanaysaaye inta aan isagii kaba maarmayno qiyaas uma baahnin marka maxay tahay una ujeeddadiisu ay tahay haddii xukumkani uu xukum mucallala yahay cilo leeyahay ciladiisina ay noo muuqato ciladaasna aanay halkaa ku koobnayne meel kale aan ka helayno suurooyin kale ah qiyaaskii waa gelaya waa meeshii qiyaaskay noqonaysaa marka haddii loo baahdo oo nas aynu xukumkaa ka qaadano ama xaadiada ijmaacan kaba qaadana aanay jirin waa halkii qiyaaska markaa qiyaaskii waad adeegsanayna markaasaa muxuu raaciyey haddii naskan mwaxa naska uu kuba yimi oo inuu tacliilnimadiisa laysku waafaqsan yahay iyo haddii tacliilnimadiisa laysku khilaafsan yahayba kol haddii meesha ciladii ay jirto meel kalena aan ka helayno waa maxal qiyaasi buu leeyahay arrin kale marka la eego cibaaradan ama arinkan uu kuba yimi nasku hadduu marka qawaacidii guud markaynu u eegno si ay ku timi si khilaafsan uu yahay isagu laakiin naska uu kuba yimo dee asal gaaruu noqdayo sidiisa laguma raacayo iyo hadduu waafaqsan yahay usuusha ama qawaaciddaa guud uu waafaqsan yahayba iyada waa maxal qiyaasun oo qiyaaska waa banaanaanaya bal umuuraha hadalka dambe ay noo sii caddayn wa qaala bacdunaas dadka barhkood baa waxay idhaaheen laa yajuusu ma banaano oo alqiyaasu qiyaasku ma banaanaanayo ilaa calaa aslin asal uun mooye mujmacin calaa tacliilihi wax asal inuu dee maqiisu calayhigu mucallal yahay ama ciladaasna leeyahay lagu ijmaacay mooyaane haddii meeshii khilaaf jiraba oo laysku khilaafsan yahay kaasi qiyaas inooma noqonayo asaas uma noqonayo qiyaaskuna halkaa kuma banaanaanayay barhkood yidhaahden isagaana radin doono kuwaas wa qaala karkhiyu karkhi kolley in badan baan kitaabka ku soo aragnay waanan aan tarjamadiisii soo maray muraha qariibka waxaan kelimaad yar iyo waxoogaa yar kitaabkan ka taataabtay oo kala hadlay waxoogaa yar tacliiq yar ayaa halkan karkhibu ku fasiray waa macruufu karkhi oo dee macruufu karkhi iyo hadalkanna wax shaqo isku leeyihin mama jirto waa imaam cibaado u go-ay unoo baabkan aan shaqaba kulahayn be waxa weeya dee labada nisbada kulantay unbu mooye waa fiira la-aan bay lahayd waqaala alkarkhiyu wagayruhu min asxaabi abi xaniifata karkhi iyo keyrkii oo asxaabtii abu xaniifa ah waxay yidhaaheen laa yajuusu ma banaana alqiyaasu qiyaas ma banaana calaa aslin asal wax looga qiyaas qaato asalkaasoo mukhaalifin khilaafsan marka horeba siduu ku yimi lilqiyaasi qiyaaskii khilaafsan ilaa an yahbuta inuu sugnaado un mooye تacliilhu waa asalka tacliilkiisu waa tacliilu dalika اlaصl اmaqiisi calayh binasi nas uu ku sugnaado mooye aw ijmaacin ijmaac uu ku sugnaado aw amase hunaaka meesha uu jiro aslun asal uu jiro aakharu kale oo yuwaafiquhu ee asalkan qiyaaskii khilaafsan asal kale oo waafaqayo oo macnaa waa asalkan maanta aan waxooga qiyaas qaadanama oo mid kaleo isagana lamidoo nadiirkii aan hella mooye wayusamuuna dalika waxay ku magacaabaan arinka alqiyaasa alqiyaas alqiyaasa calaa mawdic alistixsaan waa meeshii istixsaanka oo wax looga qiyaas qaato ay leeyihin dee ma habboona ama qiyaaskaasi ma imanayo sheekhu markaa in isaga halkan labada qowlba wixii uu kaga jawaabayay inoo bilaabaya ee intan yaree dambe abu xaniifa asxaabtiisa uu kaba soo naqliya ama karqiyo qowr oo yar idaax yar oo kooban inooga baahan cashirkina kale malaa waqtigiisaba aad u dhowbaan ayaa halkan welibana uu kaba cabiray inay ku magacaabayaan alqiyaasa calaa mowdic alistixsaan ayaa ujeeddadu waxa ay tahay haddii eeg xukun baa meeshii jira asal baan uji ama asal baan kaba cabiro waa maxalkii xukumka naskaasi uu ku yimi asalkaasi dee nas buu inoogu sugnaaday laakiin marka la eego asalka ama naskaas usuushii kale markaynu u eegno si usuusha kale lagu yaqaanay buu khilaafsan yahay waatan uu leeyahay qiyaaskii buu khilaafsan yahay oo ujeedadu waa usuushii kale say keenaysay weeye maanta qiyaasku waxay usuusha kale keenayso ayuu wax ka duwan ku yimi laakiin nas baa yimi marka waxay leeyihin halkaas oo kale waa mowdic istixsaan bay kaba cabiraan kol hadduu mowdic istixsaan yahay oo usuushii kale waxay keenaysa uu wax ka duwan naskani ku yimi meeshii uun baan ku koobaynaa xukumkaas waan ku camal falaynaa halkaa laakiin meel qiyaas maaha oo wax kale ugama sii qiyaas qaadanayno istixsaamkuna iyaga agtooda ee wuxuu noqdaa kolley adilada ay dee bal matalan xaggan usuulkooda ayuu kaba mid yahaybe waa marka nas meeshii adugu mee qiyaasku wuxuu keenayey nas meesha yimi loo khilaafo oo looga tago ama in waxa weeyaan qowl saxaabi looga tago itibaacii ama qiyaas kale oo khafi oo laleeyahy dee macnihii iyo maslaxadii baa kuba suganoo meesha waa kaga mudan yihin loo khilaafo ayaa istixsaamka yidhaha bal miaal haddaan soo qaato arsha muudixa waa haddii nabar ruux la gaadhsiiyo wejigaba laga gaadhsiiyo ama madaxiyo laftu ay caddaato dee arshigiisu kolley waxaa muqadarka ayuu ahaa in iyo wixii haddaba muudixa iyo kaba sarreeyey waa shay ruux sameeyey oo jinaaye ah waxna way ka dhasheen haddana markaa uu khada yahay caaqila ayaa xambaaraysay bay leeyihin caaqila qaada caaqila inay ruuxii ka qaadayso ay bixinaysana nas baa kuma yimi marka la eego naskaas iyo asalkaasna qiyaaskii waa khilaafsan yahay bay leeyihin suu qiyaaskii u khilaafsan yahay iyagu ujeedaana waa maxay qiyaasku waa adiladii kale wixii aan ka qaadanayno ee waxani waa kharaamo itilaaf waa ruux wax uu gaadhs dee maalan cid kale jinaaye uu laba yimi ama itlaafkeed magdhowgii kaba dhashay weeye taasna usuusha kale maxay keenaysay ruuxan waxaan geysay in lagu yeesho oo loo raaco oo isagu bixiyo taas bay keenaysay naskan gaarkiina muxuu ku yimi jaanibkan in wixii dad kale ay ka qaadaan bay keenaysay haddaba waxay leeyihin meeshani qiyaaskii ama usuusha kale ay noo keenaysay way khilaafsan tahay oo karaamaة اmutlafaati waa cala اmutlif waa kan itlaafka laba yimi bay korkiisahay maantana tiisi ka duwan bay ku timeen laakiin nas baa keeno naskaan raacayna waan ku camal falayna taas iyada waa mid waa naskii laakiin maxaa marasha noqonaysaa alqiyaas calaa mawdic alistixsaan waxay ugama jeedaan haddaan haddaba halkii aan asal kaba dhigno aynu waxyaalo kale uga qiyaas qaadano oo wixii nasku ku yimi waxaan ahayn aan idhaahda iyaduna caaqila xambaaraysa wuxuu noqonayaa marka horeba kani qiyaas usushii waa khilaafsanaa nasiisa loogu camal